waxaan ka yar horaysiinayaa qodob yar oo dadweynaha dhigta loogu rido oo haddii dhaliila la sheego waxay ku odhanayaan aqoonsigii baa dib loo dhigayaa waa kelmid laga dhaadhiciyey waxaan maanta leeyahay tani aqoonsigeennay soo dhoweynaysaa oo dad waxoodii ka qalluucday toosisanaya ayaynu maanta nahay oo wixii dawladdu walaaqaysay baynu leenahay sidan laguma socon karee sidanaa ka habboon kolka hortuu cabsidaa dadka lagu beeray ee ah yaan la soo qaadin dawladda xumaheeda ajnabiga yaan la maqashiinin iyagaaba inagu xukraan inaga iyagaa aada inooga xogaagsan laakiin waxa weeyaan ummad istoosinaysa oo wixii ka khaldamo ka hadlaysa oo le waxaasi ha la hagaajiyo ayaynu nahay waana sida caafimaadku uu ku jiro taa intaasaan ka ta kale waxaa jira waxyaalo aan weli dawlad ku kacday in la soo marin waxaa ka mid a dhaqaaladaa laga hadlay oo muxuuha haatif ka haatif ka hadashay oo iyo dad ay muxuuha ku cambaaraysay waxaa la yidhi hala xidho muxuuha jariiradii hala soo xidho weli way xidhan tahay hubaal baynu ogeyntii ka dhacday inta la jebiyey albaabkoodii la soo galay laba nin oo askara weliba oo isu soo dhiskaasgareeyey ayaa soo galay waxaa la yidhi way ku dagaalameen rasaas bay rideen nin bay la waayeen kolkii la qabtay inankii gacantay ka jebiyeen waa la kii ay qabteen bay u dhiibeen muxuuha xukuumaddii waxaa la yidhi maxkamad militariyaa la saarayaayo sabab baa looga dhigay arrintu sibil bay ahayde in militariga wixii amarka la siiyo uu ku socdo oon dadweynuhu u maqal waxa meesha ka dhacay dabeetna ninkii waa la sii daayey kolkaad arrimaha eegto welina way xidhan tahay jariidadii caqligu wuxuu ina siinayaa jariidadu tabax tidhi ma aha waa waxa weeyaan waa qalab kolkaa qalabkan la xidhayaa wax lagu ritay uunbuu ka shaqeeyaa isaguma qalabkii baa dembi galay waa talayaab kale ee muxuuha dawladdani ku kacdo in hore inoo soo maray haatuf iyo labadii jariidado haatuf iyo hubaalba way xidhan yihin sidaa loo sheegay sharci daray ku xidhan yihin dawladdani sharci oo dhan way iska laabtay meel bay iska dhigtay oo si aan dawladihii hore kuwa shaqayn ayay muxuu ahaa imka u shaqaysaa waxaa la filayay dawladdani inay wanaagga sidii ay ballan qaadeen ee maalmihii ololaha ay ku jireen sidii ay uga hadlayeen inay fuliyaan baa laga filayay laakiin wixii oo dhan way dhaafeen haddaba tamaasha taallaa waxa weeye shalayto waxaad lahaydeen yaan dib loo dhigin doorasho aan sharci ahayn maanta idinkaa soo xaamxaamanayaa suuqa ku jirta inaan doorashaba aydaan geline loo kordhiyo baarlamankuna wuxuu ku raacsan yahay uu abaal ku qabaa in korodhkan la kordhinayo iyagana dani muxuuha ugu jirto heerka baarlamankii gaadhay waxa weeye waxaa la yidhi xeer maamuusa muxuuhaa ayaa la ansixinaya xeerkii baarlamankaa la geeyo iyana waxay yidhaaheen annagana ha la noogu daro qofkii muxuuhaa ku dhaco doorashada in sanad mushaarkii la siinay yacni waa wax laga xishoodo sida baarlamankii uu u xisaabtamayo iyo siday dawladdii ugu dhaqmayso wixii maamuusta ayaa la siinaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hadday uma daba rogaan maamuus bay haddana leeyihiin baa lagu odhanaya de maamuusta waa in wixii lagu kasbanayay ay jirtaa oo meesha taallaa oo lagu qiimeeyaa oo sharcigan maamuusta ee la sheegayo maxaa hada kolku maxay sameeyaa la maamuusayaa ma kolkuu xoolaha mida dejiyo sharci oo dhan ku tunto markaas haddana maamuus loogu daraya miya taasina wax meesha ku jirta ma aha kolkaa sharciga ha loo soo noqdo muddo kordhintu waxay leedahay sharci bay leedahay qodobka laba iyo afartanaad faqradda saddexaad baa waxa weeyaan waa kolka wax weyni dhacaan ee shir laga qaban kari waayo ee ay ka mid tahay dhulgariir weyn abaaro waaweyn oo muxuuha dadka saameeya cudurro aafo ah oo dadka ku dhaca waa waxyaalo waaweyn wixii oon jirin ayaa kolkay shaqadoodii qabsan waayaan baarlamankii ku dabageli lahay odhan lahaa maxaad uga u qabsan weydeen hawshiisii hawshiinii wuxuu isna dan u arkay kordhiskaasi inay isagana usii fiixayso way la socotaan inaan guurtida laba dooranba inaan guurtidii laba dooranba intaa aynu jiray inaan guurtidii laba dooran kolkaa weliba imika waxaa la wadaa inay soo magacaabaan iyo kii soo magacaabayaan waa kii markaa waa kii iyaga danahooda qabanayay taasina wa waa inay sida distoorku qorayo doorasho ku yimaadaan bay ahay kolkaa baarlaman guurtidii saasay isaga socotay baarlamankiina wuu daba gurguuranayaa kolkaa dabeete sharci oo dhan iyo muddo oo dhan waa laga guuray kolkaa dabeete waxay noqotay inay dawladdii iyo labadii gole isku milmeen ayay noqotay kolkaa tanaanu maanta leenahay waxa weeye saasi sidii idii doortay ma aha baarlamanku waxa loo doortay inuu ilaaliyo sharciga uu ku ilaaliyo xukuumadda tii way ka baxday meesha kolkaa baarlamanka maanta joogaa ma aha baarlaman wixii dadku u doortay muxuu ahaa hawsheedii haye maaha waxaanu leenahay usoo noqda xaqa usoo noqda oo muxuu ahaa shaqadiinna qabsada oo kitaabkii aad gacanta saarteen usoo noqda reer umaydaan dhaaran waxa la yidhi oo kale reerka waxaa la siinayaa waxaa la siinayaa wasiiraha loo badinayaa wasiiradu cidda waxma siyaana wixii loogu talagalay waxay ahayd inay reerka muxuu ahaa wixii loo qaban lahaa deegaan ahaan iyo wixii ay u baahnaayeen biyo caafimaad tacliim waxay u baahnaayeen in loo qabto laakiin wasiir loo magacaabay waa sasaba fool xun oo dadka lagu jaawareelinayo kolka waxa weeyaan inay xukuumaddu usoo noqotay ahayd halgankii baa la soo galay waxay ahayd muxuua madaxweynuhu wuxuu ahaa kii halgankii muddadii u dheerayd muxuuaha soo waday tan maanta lama filayn maanta jirta lagama filayn kolkaa waxa weeyaan xasuuqii baa dhacay xasuuqii baa xorriyaddan aynu doonayno muxuu ahaa aqoonsigan aynu doonayn wuxuu ku xidhan yahay wixii ina soo gaadhay ee dhibaato ahay xasuuqaasi waxay ahayd inay dawladdu xoogga saarto oo dadkii si wanaagsan loo aaso oo dabeet xabaalihii muxuua magacyadoodii lagu qoro oo la hagaajiyay ahayd si dadka inoo yimaadaa u arkaan oo dabeetana la yidhahdo meeshan masiibo weyn ayaa ka dhacday daariheenni iyo wixeenni waxaa la gurtay waxa la wixiyiin waxaa diyaarad baa garaacaysa oo duminaysay wixii ina gaadhay inaynu sheeganno ayay muxuu ahay kolkii la aasayay kuwii forensic expertska soo saareen madaxweynihii kama qayb gelin slm iyo halgankii ka madaxda ahaa madaxweyne ku-xigeenka kama qayb kama qayb gelin madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay dhiiggii dadkaa madaxweyne ku-xigeenkiina wuxuu madaxweyne ku-xigeen ku yahay waa dhiiggii dadkaa waxay ahayd inay tagaan ay ka qayb galaan oo dadka ay ku dhiiriyaan in muxuu ahaa kolka waxa weeyaan sidan ay iminka u socoto sidii loo doortayna maaha sidii laga filayeyna maaha kaalinteedii way gabtay xaqa ha u soo noqoto distoorka ha ku ekaato lacagtan ay laaluushka u bixinaysay debdemiska u bixinayso waxa u baahan dadkaa u baahan biyay u gelin kartaa tacliim bay u gelin kartaa caafimaad bay u gelin kartaa wixii looga baahnaa inay u geliso ayaa dowgu yahay kolkaa waxa weeyaan waxaanu leenahay weliba idinka baryaynaa inaad xaqa aragtaan oo wixii laydii doortay aada u noqotaan oo aad ka baxdaan hagajuglaynta maanta waayo ma soconayso ina siyaad barre kamana xoolo kamana askar badnidin kamana hub badnidin kamana muxuu ahaa awood weynayn ina siyaad barre halkuu maray unbu kii xumaba mari kolkaa u soo noqda xaqa oo wixii la idii doortay ceeb maaha inaad muxuu ahaa aad tidhaahdaan waan cid walba waan aamusiin karaa ma aamusiin karin labadaa jariidadood dhaqso u sii daayay waxay xaq u lahaayeen muxuu ahaa intaa aad ka xidheen ay ay ay yeesheenna in dawladdu bixiso oo aada bixisaan bay ayaa ayaa jirta kolkaa waxaan odhan lahaa aynu u soo noqonno wanaag baynu doonaynaa wanaag baanu doonaynaa dadkuna wanaag buu doonaya wanaag baa la idii doortay aga joglayn waxba kuma qaadi kartaan ha laga baxo oo nimankaa ha la fasaxo jaraa'idkii oo hudheelladan waraaqdeed wasiiru daakhiliyuhu dhigayaa hadda wasiiru daakhiliyu in badan baaba ah kuwii aynu khaatiga ka joognay kolkaynu xaggaa joognay aynu dagaalamayna in badan oo ah ayaaba ku jira kuwii waa nasiib daro sida runtiia kolkaa waxa weeyaan xukuumaddu ha u noqoto caqliga iyo cadaaladda ha u noqoto ha ka baxdo waxaanay maanta hayso wasiirkii baa noo soo qoray hudheelka iyaga waxba kuma qaban kartaan shir kuma qaban kartaan wax ummadda garawsan karto ma aha qofkii hadlana waanu xidhaynaana wax la garawsan kara maaha jariidada lagu qorana waanu xidhaynaana wax la garowsan kara maa kolka waxaan odhan lahaa websytadii iyo internet wixiiba hadday yidhahdaan xaggay ku kolkaa jaraa'idka waxaan leeyahay websytada iyo muxuuha shirkadaha isgaadhsiintu inay ka aqbalaan maaha waayo qofkan wuxuu lacagta ku bixiyaa inay waxaan uu ka hadlayo ay muxuuha laakiin kolka la yidhahda waa lagaa xidhay waxa weeyaan waa xaqdarro weyn oo colkii isgaadhsiintuna qaateen weeye kolkaa waa nasiib darro weyn oo jirta r r u da waxaan la yidhaa maynaan lahaan jirin dowladihii hore ma lahaan jirin waxaa la odhanayaa